ku horeynaya hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan cimilada ee marka lasoo gaabiyo la yidhaahdo w m o ayaa ka digaysa in malaayiin qof oo ku nool geeska afrika ay u eg tahay in xilli roobaadkii afraad ee isku xiga ay wajahayaan roob yari liisa shalein ayaa warbixintan ka soo dirtay jeneva maxamed colaal xasan ayaa soo jeedinaya hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan xagga cimilada ayaa sheegtay in sanadkii afraad laga baqayo inay sii socdaan abaaraha halakeeyey gobolka geeska afrika habeeno hadashay w m o oo la yidhaahdo clara nulis ayaa warbixin ay hay-addu soo saartay khamiistii lasoo dhaafay ku sheegtay in saadaasha roobaad ee gobolka aysan qurxoonayn taasoo dhiilada ku sii kordhinaysa malaayiin qof oo markii horeba lasii ildaraa abaartii ugu ba'nayd uguna wakhtiga dheerayd muddo afartan sannadood ahna ku dhufata gobolka geeska afrika nolan waxay tiri saadaashu waxay muujinaysaa in sanadkan ay u badan tahay inuu sii ahaado mid roob yar iyo cimilo qalalan inta badan gobolka gaar ahaan meelaha ay abaartu xoogga u saamaysay sida ethoobiya kenya iyo soomaaliya saddexdan wadan ayay hay-adda qaramada midoobay saadaalinaysaa inay heli doonaan roobab aad uga hooseeya roobkii ay caadiyan heli jireen xiliyadan oo kale w m o waxay hoosta ka xariiqday in xilli roobaadyada inta u dhexaysa bilaha oktoobar iyo disembar ay yihiin kuwo boqolkiiba toddobaatan roobka sanadka oo dhan uu do-o gaar ahaan qaybaha uu maro dhulbaraha gobolka geeska afrika meelaha roob la-aanta laga dareemi doono sanadkan waxaa ku jira sida lagu sheegay saadaasha w m o bariga kenya qaybo ka mida eritrea uganda oo dhan iyo dalka tanzaniya bishii lasoo dhaafay hay-adaha gargaarka iyo urur goboleedka igaad ayaa soo saaray digniin ku aadan tirada sii kordhaysa ee dadka gaajada ugu ildaran gobolka geeska afrika afyeenu hadlay hay-adda cuntada adduunka ee marka lasoo gaabiyo layidhahdo w f p thomas firy ayaa qaba in abaartu aysan ahayn wax ku cusub gobolka geeska afrika laakiin waxa hadda ka dhacaya buu yidhi ay yihiin waxaan horey loo arag fiiri waxauu yidhi gaajada iyo nafaqadarrada waa kuwo marba marka ka dambaysa sii kordhaya dhulka ay abaartu ka jirto soomaaliya gaar ahaan buu yidhi waxay khatar ugu jirtaa in xaaladdu ay macluul buuxda isu beddesho wax socdaa waa la wada ogyahay buu yidhi waxay la tahay buu yidhi in cid ilaa iyo hadda xaaladda ugu yeertay macluul inaysan jirin laakiin taasi macnaheedu ma aha inaan lagu dhawaaqi karin bilaha soo socda waa halis jirta oo muuqata buu yidhi hay-adaha qaramada midoobay ayaa qiyaasaya in in ka badan konton milyan oo qof oo ku nool gobolka geeska afrika ay haysato cunto la-aan agaasimaha hay-adda w m o ee qaramada midoobay u qaabilsan saadaasha iyo la socodka cimilada xafiiskeeda bariga afrika guuleed cartan ayaa ka digaya in gobolka uu qarka u saaran yahay musiibo bani'aadnimo oo nooceeda aan horey loo arag
mahadsanid warbixintaasina waxaa soo jeedinayey maxamed colaad xasan